xalqada saddexaad ee taxanaha geediyi garguurta ee guul mise guuldaro waxaa qaybaheeda dambe lagu soo bandhigay muuqaalo cusub oo muujinaya doorkii ay qabaa'ilka iyo bulshaweynta walaayaadku ka qaateen dagaalka inkastoo dadweynuhu saxaafadda kala socdeen dagaalada iyo doorka bulshada haddana waxaa lama filaan ahaa muuqaalada la soo bandhigay oo muujinaya in xarakada mujaahidiyiinta al-shabaab iyo bulshada oo muujinayeen isku duubni aad u weyn waxaa la soo bandhigay ciidamo aad u badan oo magacoodu yahay ciidanka difaaca shareecada kuwaasoo si mutadawacnimo ah ugu soo biiray dagaalka iyagoo hubkooda ka qaatay guryahooda waana ciidan kumannaan ah oo gobollo kala duwan muuqaaladooda laga soo tabiyey haba ugu badnaadaaneh gobollada dhexe baay iyo bakool alkataa'ib sidoo kale waxa ay soo muujisay doorka ay salaadiinta qabaa'ilka ka qaateen dagaalka muddada labada sano ah socday kaasoo ay ku difaacayeen nidaamka shareecada ee walaayaadka islaamiga ah boqolaal neef oo geel iyo ari isugu jira oo ay horkacayaan odayaasha dhaqanka ayaa lagu daawanayaa muuqaalka kuwaasoo ay beeluhu sahay uga dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiyiinta al-shabaab ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka waxaana arrintaasi bogaadiyey sheikh axmed cumar abu cubaydah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan bogaadinayaa dowrka siyaasiga ah iyo abaabulka bulshada ee ay qaateen walaayaadka islaamiga ah waxaa cadowga dhabarjab ku ahayd iskuduubnida ay muujiyeen qabaa'ilka muslimka ah ee ku nool walaayaadka islaamiga ah iyo dowrka wanaagsan ee ay ka qaateen difaaca diinta iyo dalka waxay qabaa'ilku garab iyo gaashaan u ahaayeen wiilashooda mujaahidiinta ah waxay naf iyo maal ku bixiyeen welina ku bixinayaan jihaadka waxaan leennahay allah ha idinka aqbalo camalkiinna saalixa ah waxaan idin haynaa abaal aan la soo koobi karin ilaahay keliya ayaana gudi karaa abaalkiinna
لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح intaa waxaa weheliya oo xalqada saddexaad ee taxanaha geediyi garguurta lagu soo bandhigay door lixaad leh oo ay haweenka walaayaadka ka qaateen dagaalka haweenka ayaa sida muuqaalka laga dheehan karo dagaalka uga qayb qaatay hantidooda iyo farsamadooda waxa ay bixiyeen hub agab ay ka mid yihiin kuwa biyaha lagu qaato dhar cunto iyo xoolo nool qof kasta oo daawada xalqada saddexaad ee taxanaha waxa uu dareemayaa xajmiga iyo miisaanka uu leeyahay doorka ay bulshada iyo qabaa'ilka ka qaateen dagaaladii lala galay dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye labadii sano ee lasoo dhaafay يحيى المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر باكتساب
وكاس هو بحددكيدي muddo saddex iyo toban sana haddii shabaabka ay la dhaqmaayeen shabaabkii markuu iska cararay way la cararin hal qof oo deegaanka ku nool ma jirto sidaas quruxda badanna sidaas u dhisan ciidamada xoogga keliya ayaa ku sugan hadda magaalo fiyaalaheeda sidaas u weyn yahay haddana dadkeeda uu wada argagixisa yahay لا معقول معقول ما هو والله وقو شعبنا ما جوجتو هل نفلي حتى كو شركتها كشقينا ويسقطت أنا شبابك لا تقن jabka dowladda federaalka ku gaaray dagaalka waxaanan ka dhicin niyad jabka ay ka qaaday doorka qabaa'ilka iyo caqiidada ay aaminsan yihiin waxaana tusaale loo soo qaadan karayaa xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka oo muujiyey in dadka diin ahaan ay ula diriirsan yihiin dowladda federaalka wuxuuna soo qaatay qiso uu isagu goobjoog u ahaa oo ka dhacday shabeellaha dhexe aadan iyo meel baan tagaanimo iyadoo saas xabadii kasii dhacayso taqriiban aan maqlayno dee markaas laga bixiyey nimankii marka dadkaan u tagnay odayaal baa fadhiyey odayaasha markaa nin waxaa jira hadduu odaygu damco inuu yahay oday aad u cihloon weeya odayaasha marka inay iska sii daayaan way jeclaan lahay wixii qabsaday iyo dhibaatadii qabsaday marka markuu oday hadlo nin oday oo waxaa jiray xoogaa wuu iljabinayaa aamus buu leeyahay wuu aamusinaya marka nin baan u dira waxaan ku ninka odayga ama nimankiiba mise bal naga soo hubi mise mise wax kala haya wuxuu ku yidhi bal annaga seed nu aragtaan adii odayaashii way iska xishoodeen waxay yidhahdeen nimay waxba laydin yeeli maayo waxaan rabnaa bal inaan ogaano siaad u aragtaan waa dad aan shabaab ahayn dadkaas ma aha nimankaas kamid maaha waa shacabkii caadiga ninbaa wuxuu yidhi ma laybalan qaadaya inaan waxba la yeelayn waxba ka dhalanayn wax consequence ah mala leyn ballan wey ani waxaan idin arkaa inaad gaala tihiin Anu- anu saasaan idin arkaa inaad gaala tihiin ayaan idin arkaa ninkaas kama tirsana ururkaas qoladaas ma aha ee, wadaad ma aha waa nin bulshada ka tirsan oo caadiiska ah oo- oo magaalada jooga marka ninkaas wuu ku dhawaaqay oo geesinimo buu yeeshay inta kalena waa sida muuqaaladan ayaana ah kuwo taxane ah oo lagu soo bandhigayo gulufkii uu xasan sheekh kusoo qaaday walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح